dowladda federaalk ayaa maanta guryaha ku dumisay qoysas muddo sannado ah ku noolaa xero kalluunka ee magaalada muqdisho ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa saakay aroortii ku kalahay xero kalluunka oo muddo soddon sano ah ay degnaayeen qoysas ciidamada dowladda federaalk ayaa burburiyey guryaha sidoo kalena waxay burburiyeen masaajidyo ku yaala xaafadda xero kalluunka ee degmada waaberi ee magaalada muqdisho ciidamada dowladda federaalk ayaa si xun oo argagax leh ula dhaqmay haweenka iyo carruurta iyagoo hurdaya ku qasbay inay isaga baxaan guryahooda waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha degan xero kalluunka oo cabasho ka muujiyey tillaabada ay qaaday dowladda federaalk iyadoona aysan wax digniin ah siinin dadka degan xero kalluunka meesha in nala imaado sagaal saac habeenimo meeshan waxaa ku yaalla goobo masaajida ilaahay in la dhaho qof bini aadan saaki masaajidihii la wada aadi waayo sagaal saac habeenimo dadkeennan ay hurdi waayaan dumarkeen iyo carruurteennan ay gabsaarada ay saara waayaan ciidan cadibilooyin loo keeno wax ka xun ma lahan inan walaalaha oo guri loogu soo galo nin ajnabiin oogu soo galo oo aad nooc aqraadi karin oo qoray ku isticmaalayo waryaa naga tag waryaa naga tag allah oo banaan qofkii loo qoorta in la qabsida ay haraad qabaacmo banaan ku bax allah waryaa marka aad iyo aad u qoomayna saaka masaajidka xataa salaada ma aadin waajib waxay nagu noqotay inaan barxadda isku tukanno waxaa arkaysiinna waa in la duduminayo indhihiina markhaatinii ah marka masaajidka xataa waa la diiday marka war dowladda si u socoto ma aqaan cibaadadiina maa la haystaa ma aqaan yaa dadki haddii la barkay maxaa masaajidihii cibaadada ilaahay maxaa meesha muu ku yaa meesha hadduu ku yaallo waa goob ilaahay loo cibaadaysa maxaa marka koosgareeyey in masaajidihii la ceeltiro oo dadkii maatideena suxun lala dhaqmo waxaan ahay ninkii guryahan dhisay xaafadda kalluumaysiga oo ayrboorka u dhow xaaskiisii ayaan ahay wuxuu ahaa agaasimaha kalluumaysiga mashruuca muxuu ahaa wuxuu ahaa yacni danwadaagaha ninkii maamuli jiray buu ahaa lix iyo toban sano markii lacagtiisii mushaharkiisa laga qaadanayey wuxuu xaq u yeeshay guriga in lagu wareejiyo oo dowladdii maxamed siyaad bare ay ku wareejiso oo la yidhaahdo hadda kabacdi waxaa tahay guryahaagu gurigaagu wuxuu ka mid yahay guri guryaha shacabka ah sannad canshuura oo dowlo ayaa lagugu leeyahay xaq ayaa u yeelatay in lagugu wareejiyo asaga iyo dhowr iyo toban qof uu ku jiro wuxuu geeriyooday wakhtigii hadda karoonaha adiga shan sano meelahaasu dhulka uu ku fadhiya xero kalluunka waxaa iibsaday xasan sheekh oo horey kaga farxashay dhul badan oo ku yaala muqdisho